broseskan soo bilowda bishii lixaade sanadkii hore iyo meelihii uu soo maray waxaa ilaahay mahaddiisa dib u heshiisiina laga gaaray goolal muuqda ama ha ahaato tii culummada ahlusunna waljamaaca iyo galmudug ha ahaato isku darkii ciidamada ha ahaato broseskii dib u heshiisiinta ha ahaato hadda midkan noogu dambeeyo oo lagu sameeyey baarlamaankii iyo guddoonkii baarlamaanka galmudug waxaa ilaahay mahaddiisa inaan rajadayadu tahay ilaahay ha rumeeyo inaan madaxdii galmudug madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkiina aan dooranno maalmo gudahood haddii ilaahay aqbalo waxaan rabaa inaan kelmad dardaarana u jeediyo guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka cusub oo galmudug walaalayaal mas-uuliyadaad qaadeen mas-uuliyaddaas oo noqon doonta galmudug meesha ay ka kacdo ama ay ka kufto sharci dejintu heer federaal iyo heer dowlad goboleedba waa meesha dowladnimadu ka guntanto wax badanaan ku celceliyey baarlamaanku waa meesha dowladnimadu ka guntanto haddii uu hagaago oo shaqadiisa si fiican u qabsado oo hufnaado oo cidda uu u dooranayo madaxda galmudug ayaguna cid hufan ay noqdaan oo ay waajibkooda ka gutaan dowladda qaybta fulinta oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada oo imaan doona si fiican ula shaqeeyaan wixii ka qalloocanna la toosiyaan markay iyagu tooda qabsadaan kadib rajo weynu waa in galmudug hagaagi doonto insha allah waxaan rabaa inaan ka digo afar sano ka hor ama ka badan waaba afar sano iyo bar sidaanoo kalaa hool inta loo galaa loo dabaaldega galmudug dhalashadeedii koowaad khilaafaad iyo waxbaa dhacdhacay runtii qayb ahaan intii isku darkii ka dambaysayna u badnaa laakiin horeyna u soo bilowday waxaan rabaa inaan idinku baraaruujiyo inaad khilaaf iska ilaalisaan baarlamaan ahaan ujeeddooyin cadcad ood idinku qorshaysateen aad samaysataan fulintooda aad qorshaysataan iyo maylgeentooda sida aad ula shaqayn lahaydeen hay-adaha kale oo ama fulinta ama cadaaladda dowlad goboleedkana aad howl fiican ka qabataan waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo baraarujintayda shanta dowlad goboleedoo jirta in doorahan ka dambaynaa hadda reer galmudug waxaa la rabaa tallaabada ay ku socdaan dowlad goboleedyada kale inaad gaartaan ku lug dartaan afarta sano oo hadda mas-uuliyadda laydiin dhiibay aada garabka ku qabataan hadda waa ka dambaysaane waxaan rajaynayaa in maamulka dowladnimo ee galmudug kan dowlad goboleedyada dhan iyo kan dowladda federaalkaa dhammaantood ilaahay inuu najixiyo intii mas-uuliyad u haysaana ay howshooda ka soo baxaan waxaan rajaynayaa haddii alla yidhaahdo galmudug marka soo socota howsheeda inay qabsato aysan u baahan dowlad federaal iyo wasaarad arrimo gudo midna waxaan ku soo gebagabaynayaa hambalyo guddoomiye guddoomiye ku-xigeen guddoomiya ku-xigeen hawshaas baarlamaanka marka la yidhaahdo idinkaa hoggaan u ah idinkaa laydinku hadlaynayaa iyo xubnaha baarlamaanka dhammaan waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda hawsha dhammaystirkeeda ayaan sidaanoo kale isugu imaan doonaa doorashada madaxweynaha iyo doorashada madaxweyne ku-xigeenka aad iyo aadaad u mahadsan tihiin ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo intii howl ka soo qabatay howshaani inay meeshaan soo gaarto waa mahadsan tihiin